Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayo tartanka kubadda cagta ah ee loo qabtay dhalinyarada cuslaatay ee kow iyo tobanka gobol oo ka tirsan maamulka Somalilan kaasoo ay taabagelisay shirkadda Dahabshiil waxaana ku guuleystay gobolka Gabiley. Munaasabadda lagu soo xiraya tartankan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka soo hadashay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan, xubno ka tirsan shirkadda Dahabshiil, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Maxamed Qaasim Madar oo ka socday Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Somalilan iyo mas'uul kale oo ka socday shirkadda Dahabshiil ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray tartankan.
wuxuu socday muddo bil iyo dheeraadu koobkii noo socday koobka waxaa ka qayb qaatay shirkadda dahabshiil gruub si koob iyo toban gobol oy ciyaarayeen lejannadii hore ee soo maray gobolladooda oo matelayeen iyo tobankii gobol oo ay ku guulaysatay gobolka gabiley inaad dhallinyaradan cuslaatay ee lejaniska aad hambalyaysaan aad qiimaysaan reer gabileyna waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u mahad celinaa dhammaan cid kasta oo nagala qayb qaadatay haddaan nahay dahabshiil gruub oo ay ugu horrayso dowladda hoose ee maxay dee degmada gabiley ee golaha deegaanka een wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha een iyo dhammaanba guddidii iyo xidhiidhkii ka shaqaynaya hawshan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin annaga dhiirigelin bay noo tahay runtii marka ciyaaruhu sidan oo kale ay habsami u dhacaan ay nabad ku dhacaan ay wanaag ku dhacaan Ah, waxaanan ku dhiiranaynaa inaannu munaasabado kale iyo ciyaaro kale oo sidan oo kale insha allah annaguna aan ka qayb qaadan doonno dahabshiil gruub ah, waxa weeye mar kasta waxay u taagantahay waa garab istaagga dhallinyarada Een, dhan kastana mar kastana waxaannu ka shaqaynaa inaannu dhallinyarada maaragtay dhinaca ciyaaraha iyo weliba khaasatan aannu ka dhiirigelinno Eh, koobabka laga qabto dalka oo dhan intooda badan waxaa maalgelisa waa dahabshiil gruub dahabshiil gruub waxay maaragtay ay garab taagan tahay dhallinyarada meel kastoo ay joogaanba waxaanu leenahay ku xidhnaada shirkadda dahabshiil gruub iyo adeegyada kala duwan maanta waxaa ciyaarayay dhinaca kale marka laga tago een, eh, xagga gobollada laba een, ka mid a qaybaha dahabshiil gruub oo midna waa shirkadda somtel ee midna waxa weeye dahabalaas oo ka mid ah adeegyada shirkadda marka guud ahaan gobollada kalena magacyada shirkadda ku ciyaarayeen dahabshiil gruub waxaannu insha allah rajaynaynaa inaynu wanaagga iyo horumarka halkaa ka sii wadno dahabshiil gruubna waxay mar walba taagan tahay oo ay garab taagan tahay dhallinyarada meel kastay joogaan Qaar ka mid ah marsharaftii ka soo qayb gashay xiritaankan ayaa bogaadiyay shirkadda Dahabshiil iyagoo hambalyo u diray gobolka Gabiley.
mar labaad u mahad celinayaa dahabshiil gruub oo iyadna qaybihii ka soo qayb qaadatay waxaan u mahad celinayaa dowladda hoose iyo maayarkeyga dhammaan cid kastoo ka- ka soo qayb qaadatay waan u mahad celinayaa waxaan kale oon u mahad celinayaa ugu dambayn labadii kooxood ee halkan ku ciyaaray ee ciyaar wanaagga muujiyey iyagana waan u mahad celinayaa inkastoon anigu gebilay ahaa oon wasiirka ka badiyo wasiirka burco ahaa iyadana waxaan leeyahay ciyaartu waa bar cad iyo bar madow wasiir oon adigana hambalyaan ku leeyahay anigoo ku hadlaya magaca wasiirka dhallinyarta ee ciyaaraha oo runtii safar shaqo ku maqan hambalya baan leenahay gebiiley taageerayaasha intay ciyaaruhu socdeen sida quruxda badan uga soo qayb galay hambalya baanu leenahay badhasaabka gobolka iyo wasiiradda een, kaltuun waxaan leeyahay een, maanta de waa maalin farxadeed booqna waa kaa yidhi waa lagaa badiyey anigu waxaan aaminsanahay inaad adigu badisee waxaan u hambalyaynayaa labadii kooxood ee ciyaarayey gaar ahaan kooxdii aan taageersanaayo gobolka tagdheer waxaan leeyahay waa guulaysateen waxaan hambalyo siinayaa oo iyagana aan u hambalyaynayaa gobolka gabiile oo iyaguna muujiyey ciyaar qurux badan iyo guusha ay ku guulaysteen Tartankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta isdhexgalka dhalinyarada cuslaatay kuwaas oo ku kala nool gobollada maamulka Somalilan